ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhageysanaysaan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal mar walba joogtaan iyo si walba una dhageysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada subaxdii baa si toosa halkan aad uga dhageystaan kalena socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibyaal shukran dhammaantiin meel walba joogtaan saaxiibada dhegeystayaasha qaayaha sharafta ee naga mudan waa inaga mahadcelinayaa sida wacan wanaagsan mar walba hola socotaan una dhegeystaan star f m saaxiibayaal wargeysyada oo soo xilba dhegeystayaashan u dulmaro qeybaha dambana ayaga fursadda usii balse kusoo kaakicin ku abristeen markaa wargeyska u hore gacanteedii ku jira dhegeystayaal shalay waxaa markaasi kulmay madaxweynaha iyo sidoo kale gabadha garsoorka ee dalka ee cadaaladda ee u weyn ee loo yaqaano mada come iyo sidoo kale madaxweynaha waa madaxweyne william ruto madaxweynaha iyo sidoo kale gabadhan garsoorka u xilsaaran waa dabcan waa garsooraha guud ee wadanka mada come ayaa markaasi hadalla dhexmaray dhegeystayaal kadib markii hadalla madaxweynaha ay ka soo baxeen sheegana in ay si cadaalad ah iyo sidoo kale musuq maasuq ay ka dhex jirto may ka dhex taagan tahay gudaha garsoorka dhegeystayaal taasi waxaa markaasi uga falcelisay sidoo kalena ka hadashay mada come kuna sheegtay inuu madaxweynaha uu qaldan yahay sidoo kalena ku amartay shaqaalaheeda garsoorka inay howshooda gutaan si hufan oo sidoo kale cadaaladfadaa ee u cadaalad falaan iskana indhatiraan hadalada markaasi siyaasiyiinta uga yeeraya dhegeystayaal taasi hadalkeeda dood iyo qaylida doodeeda ayaa badatay dhegeystayaal kadibna waxaa markaasi soo yartay in ay arintan madaxweynaha uu hoos u dhaqo ama hoos markaasi uu u maareeyo taasina ayaa keentay markaasi in madaxweynaha ay wada kulmaan haddaba maxaa laga wada hadlay shalay madaxweynaha iyo sidoo kale mada come waxay markaasi arrimo xasaasiyad ah inta badan dowladda iyo sidoo kale garsoorka labada dhinac markaasi dhexeeyey ay aad oga wada hadleen afar saacadood iyo weliba saacada afar saacadood ayay markaasi kulan madaxtooyada markaasi maalinta shaleeta ku yeesheen dabcan madaxweynaha iyo sidoo kale gabadha oo inta badan iskula haysteen arrimaha ku aadan corruption allegation oo madaxweynaha dabcan ku sheegay inay ka dhex jirto mise ka dhex taagan tahay garsoorka waxaana arrintan horta marka hore keenay dhegeystayaal in madaxweynaha uu sheegay wax walibo qorshe iyo weliba horumarin ah ay dowladdiisa dooneyso inay maxkamadaha is-hor istaagayaan oona shaqsiyaad markaasi ka dambeeyaan inay arrintan markaasi qaab musuq maasuq ah oga faa-ideysanayaan iyagoo u marayaan dhanka garsoorka dhegeystayaal taasi keentay inay markaasi arrintan ay imaato dhegeystay arrimaha sooska ayaa sheegayan in hadda labada dhinac markaasi ay soo wada saareen arrimaha markaas labada dhinac ay ka wada shaqeyn karayaan ilaa iyo soddon maalmood oo roadmap ah dhegeystayaal dabcan qabqabsigii waxaalihi markaasi dhacay in baaritaano markaas lagu sameeyey dhegeystayaal soddon maalmood sida wargeyska bogiisa afraad uu qorayo wargeyska daily nation arrimaha priveka ama musuq maasuqa dhegeystayaal mise dowladda dabcan howlaheeda ayaa markaas imikan ku sheegeen inay dhanka garsoorka markan looga faa-iideysanayo taasi arrintan waxay markaas u ekayd si sarbeeb ah oo markaas ugu socotay mucaaradka oo inta badan ayaga arrimahan markaasi lagu sheegay inay maxkamadaha la tiigsanayeen ilaa iyo tanii markii lasoo doortay madaxweyne william ruto waxaa laga diiday qorsho uu watay oo markaasi gaaraysa ilaa iyo sagaal sidaa ay ku tilmaameen warbixino kala duwana sidoo kale laga soo diyaariyey inay markaasi isqabsan weysay kadib dhanka maxkamadaha laakiin madaxweyne william ruto ayaa markaasi sheegay in markan hadal aan laga dhageysan doonin maxkamadaha oo howlahooda iyo qorshahooda ay wadan doonaan laakiin taasi waa lasoo farageliyey oo waxaa markaasi la sheegay madaxweynaha intaasi uusan sameyn karin oona sidoo kale ku habooneen munasabna aysan ku noqon karin in arrimahaasi sidoo kalena ay ka wantoobaan sheegi kartana inay markaasi qeybta dimuqraadiyadda meel xun oga dhici karayso dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo kulankaasi shalay waxaa markaasi ku wehelinayay gabadha gabanaha ka accountiga ah ee kerinyaga sidoo kalena xogayaha waa dabcan c o g-ga waa golaha gabanarayaasha gabadha u weyn ee anway guru sidoo kale waxaa loo helinayay ninka markaasi dhanka sharciga kala taliyay madaxweynaha dhegeystayaal afhayeenkii hore ee baarlamaanka justin muturi waxaa sidoo kala socday afhayeenka baarlamaanka ee hadda waqtigan moses otongula halkaasi kulamo kala duwan markaasi shalayto kala hadlan dabcan ay kala hadlayeen ayna kaga arinsanayeen sida wargeyska bogiisa saako oo halkan faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal iyadoo hadda iskuulka dabcan isbuucii saddexaad uu sii furan yahay dhegeystayaal waxaa halkan la leeyahay dabcan ilaa hadda waxa aysan markaasi ku biirin fasalka koowaad ee fooman loo yaqaana dhegeystayaal ilaa iyo laba boqol iyo sideetan kun oo fooman ah dhegeystayaal weli iskuulada secondarka may biirin basic education b s waxaa markaasi bilo kipsang uu markaasi sheegay boqolkiiba siddeetan hal dhibic afar milyan oo arday ah ayaa markaas iskuullada ribood gareeyeen marka xogaha waa dabcan waa xogayaasha waa dabcan xogta markaasi saxda lasoo hlasoo helayo tani waxaa dabcan sheegay in boqolkiiba transitionka bolisiga la doonayo in lagu gudbiyo lagu gaaro boqolkiiba boqol in caruurta ay xaroodaan laakiin tiro aada u badan ayaa ilaa hadda welisan xaroonin sidoo kalena fasalada aan weli markaasi la qaabilin tegin sida markaasi la doonayo in xogta markaasi lagu ogaado laguna sababta iyo waxyaalahaasi ilaa hadda aan la garanaynin tiro aada u badan oo markaasi dowladda ay sheegtay inaysan markaasi aysan rajeynaynin balse laga yaaba arrimo kale inay ka jirto gobolada iyo weliba meelaha markaas caruurta ay ku sugan yihiin ayaa hadda markaasi sheegtay inay dabagal ku sameyn doonaan si loo ogaado bar tirada intaasi dhan inay markaasi fasalka koowaad aysan ku birin iyo sababta markaasi keeni karto iyadoo la doonayo tirada inta dhan oo markaasi imtixaanada u fariisteen ee fasalka waa iskuullada hoose dhexe primariga ee fasalka sideedaad in hadda looga fadhiyo in tiradaasi si rasmi ah loo ogaado iyo halka markaasi ay joogaan waa hagaag wargeyska wuxuu markaasi isagana halkan ka hadlaya boggiisa sideedaad wargeyska daily nation warbixin markaasi lasoo saaray oo saafey lagu ogaaday oo cilmi waa dabcan cilmi baaris ama cilmi aruurin lagu soo ogaada dadka kenyaanka hadda xaaladda qaabka markaasi ay dadka ula dala dhacayaan xaaladda waqtigan adag dhegeysta sida wargeyska uu qorayo boggiisa sideedaad xaaladda waxay markaasi turaysaa in badanka kenyawaa kenyaanka intooda badan badinkooda dhegeysta waxay markaysi dareemayaan xaalad culus oo dhanka dhaqaalaha taasi oo keentay in hadda ay markaasi xaaladooda cunada ee khatar markaas ugu jirto oo sidoo kale laga yaaba inay hal mar markaasi quutaan maalintoo dhan dhegeyste ama sidoo kale aysan quudanin ama axba cunin sida warbixinta lagu ogaaday xaaladaha ayaa halkan markaasi ka turjumaysa sixir bararka arrimaha dhaqaale xumida iyo weliba nolosha oo markaasi hadda lagu tilmaamaya inay aada u adag tahay inay sidoo kale iskeeni karin ayaa ay ka turjumaysa in hadda dadka aysan cunin qaarkood meelaha markaas warbixinta sida wargeyska bogis sideedaad uu kaga tilmaamayo waxay markaasi sheegaysaa in isku celis ahaan warbixinta la ogaa boqolkiiba sideetan boqolkiiba toddobaatan iyo sideed waxaa markaasi kenyaanka hadda ay markaasi ay dareemayaan gaajo iyo sidoo kale xaaladda maxsevia financial distress waa dabcan dhanka dhaqaale xumida iyo weliba lacag la-aanta oo markaasi dabcan aysan hadda la kulmi karin waxyaalihii baahiyadooda ay markaasi dabcan ay doonayeen inay ku maareeyaan boqolkiiba shan kenyaanka waxay hadda markaasi ku noyihiin xaalado markaas ee ayaga raalli aysan ka ahayn ayna sidoo kale nafsadooda aysan ka ogolaan karayn dhegeystayaal warbixinta kenyaanka ah hadda lasoo saaray waxaa markaas uu sheegay in hadda arrimaha qiimaha iyo sixir bararka ilaa haddasan wax hoos oga dhicin kuwaas ku doonayo ama lagu doonayo in maalintiiba ay ku quudan karaan laba jeer ama laba mar dhegeysta laakiin hadda waxaa la isweydiinayaa waxaasoo dhan qaarkood inay hal mar quutaan halka halka inta badanna qaarkood aysan quudin xaaladaha iyo sixir bararka wadanka ogiis ka taagan dhegeystayaal sixir bararka ayaa la sheegaya in waxyaalo fara badan dhulka ula galay waxyaala badan sidoo kale keeni waysay iyo sidoo kale arrimaha canshuuraha oo hadda wadanka sidoo kale kusii badan sida warbixinta ay soo saartay laguna ogaaday infotrak dhegeystayaal warbixintan waxaa markaasi laga ogaaday kenyaanka dhammaan xaaladaha wadanka hadda markaasi la daala dhacayaan qaabka ay siday ku nool yihiin dhegeystayaal iyo weliba nolosha hayrka markaasi hadda gaarsiinsintahay dhegeystayaal warbixinada ayaa lagu ogaanayaa ama lagu kala qaada lagu kala dheghegeystay bal sida ay u kunoolon yihiin gobolada iyo weliba sida ay hadda markaasi xaaladooda ay tahay mar ay dareemayaan warbixinta waxaa markaasi lagu tilmaamay dhegeystan meelaha markaasi hadda dhibaatada ka taagan ee gaajada iyo dadka degan dhegeystan ay ka mid tahay gobolka waqooyi bari north eastern dadka degan boqolkiiba lixdan iyo kow hafkaad baka leeyahay nansation maba haystaan wax markaasi nolosha hadda kumalan sida warbixinta waxaa markaasi la mid a dhegeysa gobolka nyanza xaaladda way ishaysataa oo dabic sidoo kale ma kala furfurmin oo waxay markaasi la mid tahay dad waxba markaasi aan haysin waxbana aan usoo go-ynin sidoo kalena waxbaan dabcan usoo dhicaynin ama aan haysanin sida warbixinta sheegayso rift valley ayaa lagu sheegay in nairobi in boqolkiiba afartan iyo sagaal ay tahay meelaha markaasi sidoo kale hadda xaaladda ay aada uga xun tahay laakiin meelaha markaas ugu badan waxaa ka mid a gobolka waqooyi bari boqolkiiba lixdan ayaa iyo kow ayaa lasoo tabiyey in hadda wax markaasi ay noloshooda ku maareeyeen aysan haysanin dhegeysteed waxaana hadda markaasi la kulmaan xaalad dabcan cakirnaan ah xaalad markaasi xaalad mugdi ah inta badan iyo sida ay markaasi wax oga raalaada oo xalaa markaasi laga doonaya in noloshooda inta hadda waa noloshooda ay ku heli karayeen inaysan hadda helaynin dhegeysta sida warbixinta ay qorayso imbotrack wargeyska boggiisa sideeda ayaa faahfaahin kaga bixinaya inuu qoraya dhegeystayaal waa hagaagi dhegeysta wargeyska wuxuu halkan isagana boggiisa lawasaaka faahfaahin kaga bixinayaa sidee markaasi hadda ay u noqotay hubka laisku dilo in uu noqday dhanka baraha bulshada dhegeysta leh ee online-ka hadday tahay facebooka instagram-ka tele dabcan iyo sidoo kale whatsapp-ka ayaa hadda noqotay meelaha markaasi lagu gumaadayo sidoo kale lagu laynayo laguna dilayo lagu qafaalanayo hablaha ama gabdhaha dhegeystayaal waxaa hadda markaasi la helay gabadhii ugu dambeysay oo madaxeeda meel laga helay dhegeyste ayadana ogow waxaa laga bartay qeybta online-ka ama internet-ka dhegeystayaal oo sidoo kale taasina ay dabin uga gashay shakhsiyaad markaasi doonaya madax furasho laakiin aysan u suurtagelin sidaasina ay gabahan kuna dabcan lagu dilay haddaba waxay markaasi wax dambe baarista ee maxkamadda u sheegeen in dadka dambiilayaasha ama dadka tuhunka ama lagu jiro gabadhan dilkeeda oo markaasi jaamacadda waa arday waa ardayd jaamacadeed gabadhan dhegeysta jaamacadda ay akhrisanaysay lagu magacabari tawayni waxaa markaasi la keenay iyadoo markaasi luqunta laga jaray dhegeysta oona qeybta markaas dadka ka awaarsada dhanka online-ka dhegeystayaal waxayna markaasi gabadhan inta badan warbixinta xogta lasoo saaray ee u ekeyd gabar markaasi sel defense ku jirtay ama isdifaacaysay inta xogta waa sida warbixinta kusoo saartay waxda dambe baarista dhegeystayaal oo sida jirkeeda laga arkayay xarbin iyo weliba xagxagasho iyo sidoo kale dagaal inay ku jirtay laakiin booliista waxay hadda aaminsan yihiin laakiin awoodda iyo sidoo kale hubka loo adeegsaday gabadhan labaatan sano jirka ah inay markaasi tahay mid sida xun loogu kacay jirkeeda ama sidoo kale si biniaadinimada ka baxsan dhegeystayaal kadib markay markaasi ku sugneed guri halkaasi ku yaala ee kasarani kiambukood ayaa markaasi ogolaatay booliista inay markaasi sideed qof oo markaasi sideed qof iyo waa for eight days waa sideed maalmood dhegeystayaal oo laba nigeriyaan ah oo lagu magacaabo william opia iyo sidoo kale john pool osibor ayaa markaasi loo xiray dilkaasi in baaritaano xoogan lagu sameeyo sababta dhacdadan ee ku dhacday iyo dilka gabadhan loo geysta dhegeysta sida maxkamadda kiambukood maalintii hireto ay ku xogmisay in sideed maalmood baaritaano xoogan lagu qaado ilaa markaasi xog dhammaystiran laga soo saaro dilka gabadha loo geysta dhegeystayaal waa keligeed dhegeysta dilka dadka shakhsiyaadka lagula kacay ilaa iyo waxay hadda markaas sii marayaan sideed ayay sii marayaan dhegeystayaal oo hadda dhibaatada in xaaladahan lagula kacayo oo ilaa hadda sidoo kale aysan ka soo kabsanin dabcan u dhinteen dhegeystayaal sida warbixinta ay sheegayso kuwaas oo inta badan laga shukaansan jiray mise laga dabcan ay kala haasaawi jireen dhanka baraha bulshada ama sidoo kale online-ka hadda waxay noqotay mid iska caadi ah dhegeystayaal oo markaasi shakhsiyaadkaasi ay dilayaan hablaha markay dabcan ka samaystaan waxaalihii markaasi ay oga baahanayeen sida wargeyska boggiisa labaad uu qorayo wargeyska daily nation idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta bal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosa dhegeystayaasha iga soo wici karaan bal xaaladaha iyo siday meesha ku sugayiin halkaa ku sugan tahay dhegeysta bal ka war idaacadda star f m saaka siday kusoo gaarayso maqalka idaacadda dhegeystayaasha qaadka telefoonada suwax wanaagsan ayaa leeyahay star f m suwax wanaagsan soo dhow walaale malaa'ikatul raxma waalidka allah u dhawaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo waa macalimow yuusuf xagardheeraan kaa sooga ahayaa nairobi see lagu ahaa intaa alxamdulilah ka waran xagardheer saaka idaacadda star f m ka waran seenii soo gaaraysaa niyahow iyaarkee macaanimca weyna waa la soo waday kacay xoolihii ardaydii barwaaqa weyna maciishati waa raqiis ilaah baa mahadlee magarati haye abo intii bugto allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyeyo intii wax haysato allah u barakeeyo ma maqashay aamiin intii dhimito allah u naxariisto waalidiinteyna allah cafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaas wamaadsan yahay xagareero iga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkan sina waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ka baran dhegeysa deegaanka ku sugantaha saaka hadaleyntu waxyaalaha ugu weyn qadka xigaha ayaan siinaya markale star f m soo dhowow allo star f m وقالني gaarana ka waran gaarisa saaka
الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه نشور إلهي بما هذا سبناته mahaye
أنت هاي بلاي ماله mhm يعني هو برسل مقالة وجوجد وادري aada iyo aad
هذين وأكون سلام يا دقستاش طبعا مالك السيكو سيجينا والسلام يا maqalka ka waran
والله جوي وادري باريو وعلى هذا والنبط star f m maqalkeeda ka waran مقل كذا واسيل فسيح شو أنا أكتب وبحيا shukran aad baad umahadsan tahay gaarana u mahadsan yahay gaarisa eedankaasi xaafadda college uu mahadsan yahay star f m xigaha kale qadka telefoonkan sine waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosan saaxiibada iga soo wici kara dhegeysa warkii sideedii subaxnimo goorro markii la gaaro waxaa- waxaad maqli waa sideedii markii la gaaro waxaad maqli doontaan warixii dalkii dibadda naga soo gaaray ee dhegeystayaal laakiin marmarkan saaxiibada dhegeystayaashaas ee kusoo kaakaceen ku abariisteen iyo maqalka idaacadda balan ku ogaano bal xaaladda ee dhegeystayaasha inaan isfaraysano waa muhiim dhegeystayaasha iyo waxyaalaha ugu weyn ee deegaanada ka taagan walaal soo dhowow magacaaga السلام عليكم يوسف بكت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو رشيد ابراهيم دمانيا كور
nabadaan lagu soo kacay walaa waa la fiican yahay qaadila mala shaqa waa loo kala dareemay jawi waa fiican yahay waa ku salaamay adiga iyo daahir maxamuud dhaqan iyo binta caday iyo xamdi gure هادي شكرا وماسن يا سجن ابو ماني حقاك لقد تليفونك لمبرك هو ايبر تضبو ايبر لبا صدح شن ايبر ايبر سقال ايبر ستار اف ام سوح ونكسن سودو ولا له الو ستار اف ام وعليكم السلام سودو ولا له
ibrahim inuu jooga كورن
aad iyo aada lagu waabaray alxamdulilah waa lagu cilmi macsan yihiin wax kala dhibaatana male halkee ku sugan tahay ifo ifo ifo haye
walaalo waa fiican nahay wax dhibaatana male waa lagu lamad baray هادي شكرا صاحبكاس ifo asu- isagana uu ku sugan yahay xigaha kale qadka telefoonka laba daqiiqaa inoo soo hartay saaxiibka kale star f m soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
caafimaad alxamdulillah waa ladan waa jeeda dhaqankaga la soo hadlaa meel layidhaha ifo كورن
alxamdulillah walaalo waa fiican alxamdulillah allah si loogu talagalay oo yaa loo i- kula socdaan alxamdulillah laakiin iskuullada waa la aad waa la caafimaad qabaa مهم.
alxamdulillah waa fiican niyo midda kale annaga hadda baryahan waa adeecadde maqalkeedi waa naga xumaay hadduu lagu joogo shacooc baa ku jiro marka xoogaha inta kursi aan ula socon jirna xaaladeed hadda baryahan ulama socono هذا كورن
hadda xoogaa shacoocan waa ku jiraa laakiin hadda maqlaysa marka hadda koobaad oon bas si sax u helo waa iyo hadda hadda la tegnayo xoogaa shacoco baa ku jiro واتي والله صار إن شاء الله haa shukran xigaha khadka telefoonka ugu dambaan siinaya dhegeystayaasha way ku maansan yihiin la socodka dhegeysiga xulashada laakiin saaxiibka ugu dambe khadka telefoonka ayaan siinaya kadibna warkii ayaan si toos ah u wada aadi doonaa star f m soo dhowow halo star f m Hello.
waa walaalow ku salaamaya magacaaga
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga ii sheeg
عبد الرحمن قارزة cabdiraxmaan gaarse ka waran
الحمد لله لو آد لو لذين إلهي بهم هذا النوال صفا كعه mhm
بريها و وينما مغنى تلا إلا درس هذا باش ولا أنا إذا عاد لكن هذا هو صح الحمد لله هذه هذا شكرا ومahadsan yahay cabdiraxmaan asana gaarasoo naga soo wacay saaxiibada aad bay umahadsan yihin dhegeysana ku mahadsantihin sida mar waliba aad u dhegeysataan sidoo kale aad u xulataan اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib aan dhegeysan ood ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad waa bisha koowaad ee janaayo sanada labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal maalin talaadaha arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo barnaamijyada inta badan aad aad uga bar dabcan aad ka barateen kana dhageystaan star f m codka gobolka waqooyi bari talaada weliba maalmaha isniinta arbacada iyo jimcuhu arrimaha guud ee xaaladaha dalka dhegeystayaal halka maalmaha ee talaadada iyo sidoo kale khamiista aan ku eegnaa xaaladaha kala duwan ee dhegeystayaal dhanka ah arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada iyo sidoo kale tan qoyska maalmaha sabtidana waa arrimaha dhegeystayaal ee gobolka waqooyi bari arrimaha bulshadana waa axadda iyo maxamed khaliif barnaamijka alaba inta badan yuusuf bakad ayaan ila socodsiyaa dhegeystayaal sidoo kale iniin soo saara iniin farsameeyaa dhegeystayaal warbixinada hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey ee inta badan soo xigana sida hay-adda socdaalka ee adduunka ee i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda qaramada mid u qaabilsan ee qaxootiyada u n h c r hay-adda caafimaadka ee w h o hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda caruurta unisef iyo sidoo kale hay-adda beeraha ee faw dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa kale markaasi aan dowliga ahayn oo ka howlgala meelaha kala duwan ayaa sidoo kale xogaha iyo macluumaadkan dhegeystayaashaan la wadaagnaa dhegeystayaal talaado weliba waxaan markaa soo qabanaynaa dhegeystayaal warbixinada kala duwan oo markaasi aan ay ka mid tahay tan qaramada midoobay ee u n c r dhankaas etoobiya ayaan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal waxyaalaha markaas laga qoray laga diyaariyey waa hay-adda socdaalka ee adduunka ay ka diyaarisay talow maxay ka diyaarisay maxay tahay macluumaadka xog fara badan ayaan markaasi isdul istaagi doonaa ku saabsan macluumaadka hay-adda qara hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan hay-adda socdaalka ee adduunka ay markaasi ka diyaarisay dhankaasi etoobiya laakiin dhegeysa marka hore halkay iga dhegeysanaysaa ma nairobi aad ku sugan tahay ood igala socotaa hal ibr shan dhibic sagaal amaad kala socotaa star f m haddii aad mumbaaso ku sugan tahay sidoo kale dhegeysa waxaad igala socon kartaa oona naga dhegeysan karaysaa hal ibr saddex waa hal ibr saddex dhibic shan saaxiibada gaarisa dhadhaab xiryaha qaxootiyada faafi taanariba masalani waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeeriya basweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xawsuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhuba hawadaagtunahay muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic cibar isyelo balambala meeru madogaashina waa hal libar laba dhibic saddex marsaabit iyo moyaale waa sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star fm dsyolo k applicationka abka soo dejiso halkaasi kala soco macluumaadka warbixinada iyo barnaamijka sida tooska hadda u socda arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada talaado weliba dhegeystayaal hayda qaxootiyada dhege waa hay-adda u qaabilsan arrimaha waa socdaalka dhegeystayaal ee i o m in ka badan ilaa iyo saddex dhibic waa afar iyo shan waa saddex dhibic afar milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha in ka badan ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo goobood oo la qiimeeyey oo laga heli karo dabcan oo la heli karo guud ahaan laba iyo toban gobol oo etoobiya ka mid ah sida lagu sheegay xogta ay aruurisay hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta iyadoo oo loo marayo dabcan waa habbeedka barakaca dhegeystayaal ee tracking matrix d t m loo yaqaano dhegeystayaal inta u dhexeysay agoosto iyo sebtembar sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatankii waxaa xusid mudan in gobolka axmaarada uu si weyn uu daha markaas oo qaaday markii loo fiiriyo waxyaalaha markaasi kusoo kornay ay ka mid tahay amni darada i o m warbixinteeda barakaca etoobiya toddoba iyo tobanka ayaa markaasi shay dabcan waa toddoba iyo toban shay oo daha markaas ka qaaday mase ka rogtay sababaha ugu weyn ee barakaca ay yihiin colaadaha boqol kiiba lixdan iyo afar abaarta boqol kiiba toddoba iyo toban xiisada bulsho waa sagaal boqolkiiba dhegeystayaal gobolka soomaalida ayaa martigelisay tiro ugu badan ee barakacyaasha ee abaaraha halka gobolka tigrey ay martigelisay tirada ugu badan ee barakacyaal ee colaaduhu markaas ay ka dhasheen sahanka qiimeyntu ee tuulayaasha ee markaasi loo yaqaano faaska ayaa sidoo kale la fuliyay isla muddadaasi si loo helo soo celinta waxay muujinaysaa in qiyaasi laba dhibic shan waa laba dhibic shan milyan oo barakacyaal ah loo usoo laabteen loogu aqoonsaday inay in ka badan ama laba kun oo tuulo oo ku taala koob iyo toban gobolka etoobiya kiisaska barakaca ee ugu badan ee kusoo noqday dalka oo dhan waxay markaas ahaayeen gobolada tigree konton iyo sagaal boqolkiiba halka amxaarada ay tahay shan iyo toban boqolkiiba in cafartu cidana boqolkiiba sideed ay tahay laga soo bilow labada kun lix iyo tobankii i o m ta waxay markaasi kormeereysay xaaladaha biniaadinimo iyo weliba barakaca iyadoo qiimeyn ku salaysan aaga taasoo soo saartay tirada dadka barakacayaasha iyo weliba kuwa soo noqday meelaha markaas ay ku sugan yihiin iyo weliba baahiyada si ay u wargeliso ama loogu wargeliyo waxqabadka biniaadinimada ama sida wax loo loo gaarsiin karayo iyo weliba horumarka ballaaran ee halkaasi laga doonayo in laga xasiliyo dhegeyst i o m ta waxay sii wadi doontaa sida warbixinta ay ku sheegtay in ay markaasi ka bedesho dabcan ama ay dabasho qiimeynta dhibaatada dalkaasi ka haysato si loo qiimeeyo baahida barakacayaasha laga soo bilaabo labada kun sideed iyo tobanka ilaa sanadkan hadda aynu taaganahay labada kun afar iyo labaatanku d t m waxay ahayd isha rasmiga ah xogta barakacyaasha etoobiya waxayna markaas la shaqeyneysa komishinarka dabcan maareynta khatarada musiibooyinka etoobiya ama wasaaradda xogtu waxay tilmaamaysaa oo keliya barakaca iyo weliba kuwa dabcan ay ku noqnoqoshadu meelaha ama inta badan ay kusoo noqnoqoto ay heli karayaan dabcan xisaabeynta ee saabinta qaybta iyo weliba sababta ee usoo noqonoqonaysa xiisahaasi i o m oo doonayso in hoos dabcan waa in hoos in loo hoos yimaado habka markaasi qalabka iyo qiimeynta goobaha ay ku nool yihiin ugu yaraan ilaa iyo labaatan qoys oo barakacyaal ah ama barakac soo noqday kuwaasoo soo dabcan tirada markaasi markii loo fiiriyo inay kasii kasii tira badnaanayaan goobo badan ayaa weli ah kuwa aysan gaari karin dabcan oo ah howlwadanada ayadda qaramada midoobey ee i o m ta sababo la xiriira amni darro jiridil iyo sidoo kale xiiso bulsho oo halkaasi ka taagan iyado oo qeyba ka ah sida ay uga go-an tahay in la xisaabatanka dadka ay saameysay mabaadi'da i o m t etoobiya iyo weliba kooxaha d t m ayaa si dhow uga wada shaqeeyey hirgelinta ab ee a p p iyo weliba ka qeybgelka howlaha a d m warbixinta sawir oo warbixinta faahfaahin wada ka shaqeynaysa iyo weliba natiijooyin xogta ee markaasi la aruuriyay ayaa laga heli karayaa dabcan sida warbixinta ku sheegayaan goobaha rasmiga ee hay-adda qaramada midoobey ku leedahay waxayna markaasi sheegaysaa in xogaha la aruuriyey ay markaasi ka turjumayso ka shaqeynta inay markaasi tilmaamaha kamid ah inta lagu holku holjirtay ama ku howlaneed i o m ta dhibaatadii xaaladaha ee inta badan laga hadlayay natiijooyinka waxaa laga heli karaa warbixinada ay markaasi kaga turjumayso ujeedada ay tahay in markaasi la iftiimiyo caqabadaha dadka ay ku dabcan ay adag tahay sidoo kale ay jirto in markaasi aragga maqalka socodka isgaarsiinta weliba fahamka sababa aan hayn luuqadaha loogu hadlo dhegeysta waxay markaasi ku kulma marka loo eego hoygooda ee helitaanka qeybaha weliba iyadoo markaasi loo isticmaalo tashilida daban tashiilaadka ee markaasi inta badan ay laga doonayo in wax walbo ay ku hayaan maanka tashiilaadka inta badan xogaha iyo macluumaadka wararka kala duwan ee hay-adda qaramada midoobey ee kaga turjumayso ayay markaasi ka muujinaysa walaa xoogan oo laga doonayo in lagu garab istaago waxna loogu qabto etoobiya si xaaladaha ay u yaraato sidoo kalena waxyaalaha markaasi hadda daba dheeraaday ay markaasi qeyb uga noqoto sidii loo soo abjari karo loona yareyn karo dhibaatadaha iyo caqabadaha culisyada markaasi jireenna oosan qeyb markaasi dowladda qeyb ay kaga noqoto si si wadajir ah wax loogu qabto dadka barakacayaasha ah dadka markaasi mangalidoonka iyo sidoo kale dadka ku dhibaateysan tuulooyinka ama meelaha markaas dadka martida dabcan ama kuwa martigeliyey dhegeysta waxaana taasi ay sheegeen in hawsha keliya sidaasi wax walba ku dhaqmi karayaan ku nasixi karaan haddii iskaashi xoogan ay ka wada shaqeeyaan ay ku aadan sidii taakuleen xoogan loogu sameyn karaa dadka shacabka etoobiya ku barakacsan dhegeystayaal kuna tilmaamay qiyaas aada u tiro badan ilaa iyo saddex dhibic afar shan milyan oo qof oo barakacayaal ah kuna barakacay gudaha wadankaasi ethoobiya dhegeystayaal hay-adaha iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ee qoray dhegeystayaal laakiin markan iyo ogolada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta dhegeystayaal ee airtel haddaba shirkadda isgaarsiinta airtel waxay markaasi kuleedahay dhegeysa dhegeysa moogtahay hanaanka lacagaha la iskugu diro airtel money gaar ahaana markaad wakiilka airtel lacagaad kala baxdid aad heleyso kaarka ku shubashada dhegeysa le ee airtime airtime money ayaa ku garab taagan waa airtel money ayaa ku garab taagan dhegeysa mar waliba haddii aad lacagka aad kala bixayso wakiilada airtel money lacagta lagu adeegay lagu adeegay ee loo yaqaano transactionka fee gaar gaar dabcan kaar ahaan ayaa markaasi lagugu soo celinaya airtel money waa adeega ugu macquulsan ee awoodi karayso ama lacagaha la iskugu gudbiya dhegeysa tusaale haddii aad lacag la baxdid kun shilin waxaa helaysaa shan iyo labaatan oo markaasi lagugu adeegay marka marka kaar ahaan ayaa shan iyo labaatankii lagugu soo celinaya waa mar weliba oo aad lacag la baxdid adigoo adeegsanaya airtel money haddaba airtel money xukuleed fursadahan waxyaalo fara badan ayaad uga faa'iideysan karaysaa dhegeystayaal waqtiyada iskuuladan hadda dhegeystayaal oo inta badan lacagaha meelaha qaar wax lagu kala iibsado mase lagu kala dirsado dhegeystayaal haddaba haddii markaas suuqyada aad joogto waxaad ku iibsanayso mise waxaad ka gadanaysid qiimo macquulgal ah ayaad ku heli kartaa dhegeystayaal affordable money oo maanta qofka waxyaalo fara badan aad uga adeegin karta dhegeysta laakiin ogow lacagtii aad ku adeegto mise lacagtii aad ku baxdo mise lacagtii kaa baxdo oo dirto waxaa markaasi helaysaa dhegeysta shan iyo labaatan kiiba ama sidoo kale wax intaad dirtoba wax ka badan ayaa helaysaa dhegeysta kunkii waa shan iyo labaatan labada kun waa shan iyo labaatan kale halka sidoo kale saddexda kun shan iyo labaatan ay tahay waxa laga waxyaalo fara badan inaa markaasi aad ka faa'iido dhegeystayaal haddii sidoo kale aad dabcan airtel airtel aad xariir markaasi la sameynayso mise wada sheekeysi mise wada hadal airtel to airtel legisel ayadana kuu fududeyneysa oo waxa markaasi lacaga kharashaada markaasi kaa kacayo amase kaa go-ayo malaha markaad lacagta dirayso haddaba haddii markaasi tokenka ama shirkada korontada ee dalka ay loo yaqaan k b l c haddii sidoo kale token aad ku shogayso iyada lacag ayay goostaa laakiin waxaa leeyahay taasi waxaa ka faara qaaday shirkada isgaarsiinta airtel oo wax markaasi lacag kaa go-ayso malahan airtel kenya oo money ayaa hadda markaasi ay loonj garaysay campaignka oo dabcan rudisha transaction free campaign oo markaasi qofka lagu waa halkudhig uu yahay in qofka loo celiyo qarashaadkii waxyali markaas qofka ka go iyadoo markaasi qofka macaamiilka dib loogu celinayo loogana dhigayo sida kaar ahaan dhegeystayaal airtel money waxaa markaasi qofku kala bixi kara wax ugu yar ilaa iyo konton oo agent markaasi oo dib hadana markaasi kharashaadka uga bixi kara dhegeystayaal wuxuu sidoo kale waxa ugu badan waxa ugu yar ula bixi karo konton waxa ugu badanna ula bixi karo qof tawaalo oo boqol iyo konton dhegeystayaal kun oo baadhay maalintiiba tusaale customka wuxuu markaasi markuu bixiyo ama withdraw withdraw markuu dhaho dhegeystayaal kun shilin waxaa laga yaabaa shan iyo labaatan oo markaas judges inay ka go-do laakiin halkan shirkada isgaarsiinta airtel waxay ku leedahay waxaa markaasi lagugu bedelayaa kaar oo markaasi lagugu soo shugaya teleefoonkaaga si aad ugula hadashid dadkaada ehladaada hadda waxaa leeyahay rudisha transaction campaign customka waa dabcan macaamiisha waxaada leeyahay oo ina markaasi kaararkooda ay helaan si dadkooda ehladooda qaraabadooda iyo raxinkooda ama dadkooda markaas ay ola wada hadlaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka dhigan kartaa dhanka wicitaanka sanka fariimaha gaaban iyo sidoo kale dhanka bandolka dhegeystayaal oo qofka uu ku shuban kara dhegeystayaal waa kuwe waa kuwa telefoonada weyn ismaadka wata dhegeystayaal waa kuwa markaas telefoonada casriga wato ayagoo markaasi kaga faa'iideysan kara qaybta fiidiyada iyo weliba waxyaalaha markaasi kala duwan qofka ku daawan karo halkaas uu kala socon karo dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal airtel reason to imagine ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal star f m codsa gobolka qoybar ay dhegeysaneysaan bal markan aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka xaaladaha iyo weliba waxyaalaha markaasi miiska inoo saaran dhegeystayaal i c r c waxay markaasi taageertay ilaa iyo siddeed iyo labaatan kun laba boqol oo qof oo markaasi toban kun lix boqol oo qoys ah dhegeystayaal lacag cadaana ayay markaasi siisay iyo sidoo kale araab agab kale oo muhiim ah sida markaasi iskuolada dib ay markaas ugu laaban karayaan caruurta si ay uga caawiyaan inay markaasi dirimaad dabcan ay halkaasi ka dareemaan dhegeystayaal i c r c waxay markaasi siisay ilaa iyo shan kun boqol shan kun boqol afartan iyo toddobo tan oo dabcan oo tan oo shidaal ah oo adag oo dabcan jiida hore iyo sidoo kale meelaha adag tahay in la gaaro iyadoo agab deg deg ah loo qeybiyey si ay gacan uga geystaan ilaalinta guryaha qoysaska sida daran dabcan waxyeeloobay colaadaha socda halkaasi ka socda dhegeystayaal una dhexey ciidamada ukraine iyo sidoo kale ciidamada markaasi putin ee ruushka horaantii saddex iyo labaatankii in ka badan ilaa iyo saddex boqol iyo konton iyo saddex kun oo qof oo ku meel dabcan ku nool meel ku nool meelaha ee colaadaha ay saameeyeen dalka oo dhan ayaa markaasi lagu taageeray lacag cadaan ah si ay markaasi loogu dabalo baahidooda ee kala duwan xilliga jilaalka ee ka hor i c r c da waxay sare u qaaday waa jawaabida ay markaas u taageerto shirkadaha kuliyadaha dabcan waa dabcan waqtiyadan kulaylaha iyo weliba waa dabcan waxaa inta badan ku sheegtay inaad markaas loo baahan yahay adeega in dadka wax markaas adeegyo kala duwan oo markaas dadka ukraine u baahan yihiin la gaari karto sida i c r c da ay ku sheegtay hal dhibic lix milyan oo qofa oo ku dabcan meelaha dhibaatooyinka ay saameeyeen wax loogu gaarsiin karo dhegeysta taageeradu waxay markaas ku koobneed ilaa iyo in la siiyo transformer korontada markaas ka dhaliso iyo weliba dayactir lagu sameynayo shirkadaha adeega dadweynaha sida markaas i c r c ay sheegtay laakiin waxay markaas hadda u muuqata xaaladda in halkaasi weli aysan cakareyn waa dabcan xaalad weli halkaasi ka cakaran tahay oo sidoo kale weli aysan xasinin i c r c da waxay mid dabcan waa mid ka mid ah dhowr jilaal dabcan oo sheegtay in arrimaha biniaadamada inta badan ay diiradda saarto oona awoodda u leh inay markaas caawiyaan bulshooyinka meelaha adagta ee tahay inay la gaaro laakiin tani kuma fiilna ayuu yiri mr englin ilaalinta dabcan uu u gudbiyo sharciga caalamiga ee dabcan waa bini-aadinimada rayidka iyo weliba kaabayaasha rayidka ay ku tiirsan yihiin oo ay markaas ku jiraan korontada biyaha kaabayaasha dabcan iyo waxyaalaha inta badan lamidka oo dadka inta badan ay aad ku xiiseeyaan si markaas kulelada iyo waqtiyada qowwaha waqtiyada kuleelka u jiro inta badan ay isku dhaf u noqon karaan ama isku noolal caadi ah u noqon karayaan sida warbixinta ay ku tilmaamayso dhegeystayaal weli idaacadda star f m oto gobolka qoybara dhegeysanaysaan dhegeysaaba markan aan fiirino dhankaasi khaza iyadoo soomaalida aan usoo socno dhegeysa laakiin qeybaha dambe ayaan ka dhiganaynaa laakiin markan khamse ayaan fiirina warbixinta markaasi hay-adda qaramada midoobe eedaha qaramada midoobe ay kasoo saareyso warbixinta ugu dambeysa lasoo saaray waxaa lasoo saaray maalinta shalayto waxaana halkan laga hadlayaa in ka badan ilaa iyo afar labaatan kun lix boqol labaatan falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay maranka khaza in ka badan hal dhibic sagaal milyan oo qofna waa lagu barakiciyey ama ku barakiceen dhegeysale oo ay ku jiraan ku dhowaad hal milyan oo haween ah iyo weliba gabdha dhammaan dadka reer khaza qiyaastii laba dhibic laba milyan oo qof ayaa wajahayaan cunto yari baanoodaas oo markaas aad u badan tirooyinkaasi kuwa kale ayaa markaas lagu soo bandhigay dabcan fiijignaanta jinsiga saameynta jinsiga ee dhibaatada khaza oo markaas la daabicay sagaal iyo tobankii janaayo ee qaramada by human by u n women taasoo muujinayso sida dhibaatada khaza ay uga soo martay si ka duwan ragga iyo dumarka wiilashii gabdhaha weylka iyo sidoo kale dhalinyarada hadda hadda wax walbo waan luminay mustaqbalkeena waa mid aad markaas loo hubin haweeney ka timid magaalada khaza oo lagu barakeeyay qanyunis ayaa ku sheegtay in digniinta ay ku dartay inta badan oo dhan weligay ma ku laaban doono guriga oo halkan ayaa markaasi hoy iyo ahaan doonta haweenka qaramada midoobey waxay markaasi ka shaqeynayaan dhulka falastiiniinta ee la haysta ee tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii si ay u caawiyeen haweenkii weliba gabdhaha dabcan waa xuquuqdooda bulshada dhaqaale iyo weliba siyaasadeed iyadoo markaasi wax looga qabanayo baahidooda biniaadinimada dhegeysa muddadii muddada udhexeyso ilaa labada kun sideedii ilaa iyo toddobadii oktoobar labada kun saddex labaatanki qaramada midoobey waxay markaasi diiwaangelisay dilaalka lix kun shan boqol afartan iyo laba rayid oo falastiiniyiin ah oo colaadaha iyo haweenka iyo weliba gabdhaha oo ay ka yihiin wax ka yar afar iyo toban boqolkiiba tiradaasi si kastaba ha ahaatee laga soo bilaabo toddobadii oktoobar haweenka iyo carruurta waxay markaasi ka dhiganayeen qiyaastii ilaa iyo toddobaatan boqolkiiba dhimashada gobolka labadii labada hoyga ee haweenka igaza keliya labaduba ku yaala magaalada khaza ayaa hadda xiran isgaarsiinta iyo weliba korontada waxay si aada u xadidaysaa awoodda bixinta adeegyada afog tirada qoysaska haweeneyda laga dhintay ee leedahay mas-uuliyadda keliya dabcan quudinta ilaalinta weliba masruufka qoyskeeda waxaa markaas laga yaabaa inay kor u qaado ugu yaraan ilaa saddex kun maadaama ragga lagu dilay khaza oo ay oo dhan dhimashadu ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sababtay in markaas ugu yaraan ilaa iyo toban kun oo caruur ah ay waayeen aabayaashooda mise ay noqdeen kuwa agooma ah dhegeystayaal sida warbixinta tilmaamayso isbitaalka dabcan waa isbitaalka waa isbitaalka dhalmada ee keliya ee ka shaqeeyay ayaa ku yaala waqooyiga khaza ayaa la filayaa inay markaasi ka dhammaato shidaal iyadoo keenista shidaalkana ee keliya ay si ba-an uga soo horjeedaan ammaan darrada dhegeystayaal labada toddobaad ee lasoo dhaafay laba toddobaad kadib markii uu dagaalka bilowday xilli aan ku beegi ku beegi lahaa waxaan aaday isbitaalka anigoo og in aan helis gelinayo nafteyda iyo weliba tan cilmaheyga ee muddada dheer sugayay ayay tiri haweeney laga soo dabcan xigtay digniinta daktarkaygu wuxuu go-aansaday inuu isticmaalo xarunta caafimaadkayga oo gaar loo leeyahay oo aan si buuxda markaas u qalabaysan maadaama ay ahayd dabcan xalka keliya ee la heli karay waqtigaasi naftayda ayaan haysgeliyey waxaana rajeynayaa in aan maa ilmahayga dunida ku keenin in isaga loo dilo sabab la-aan ay raacisay gabadhaasi iyadoo cuntada yarida wahayada cunto yarida ba-aan marayso heer aan hore loo arag haweeneyda weliba gabdhaha ayaa filaya inay soo gaarto tii ugu darneyd maadaama dumarka ay u nool yihiin marka marka la xadido helitaanka cuntada haweeneyda uurka leh weliba kuwa aan hujinayaba waxay markaasi ku sugan yihiin khatar caafimaad oo aada u sareyso weliba nafaqeyn daac laftooda weliba dhallaankoodaba urada xuquul insaanka ayaa sii wadaa inay ka shaqeeyaan inkasta oo colaaduhu dabcan colaaduhu ay jiraan laakiin xubno badan oo shaqaale ah ayaa laftooda markaas si qasab ah loo barakiciyey inta badan dabcan kaabayaashooda dibac jireed la burburiyey tobanaan ka mid aha laba iyo weliba toban ka mid ah ururada haweenka ee marka gaza ayaa sheegay inay ugu yaraan qeyb ay ka shaqeynayaan novembar labadakunsadeylabaatanki sanadkii tegay dhegeystayaal haweenka qaramada midoobey ayaa waxay si isku dayaan inay wax ka qabtaan dhibaatada iyadoo qeyb ka ah dabcan qaabdhismeedka wax ka qabashada lixda bilood sida ku cad qoraalkaasi oo u n women waxay markaas wadajir dabcan u agaasimeen kooxaha howladeed dabcan howleed heer qaran ee jenda ee howlaha biniaadinimada iyo weliba kahortegida kafadeysiga dabcan ee galmada weliba shabakadaha ee xadgudubka waxay markaasi ka shaqeysay in isudubridka bixinta gargaarka iyadoo dabcan hubinayso in baahiyada haweenka lagu tixgeliyo waa dabcan jawaab biniaadinimo ah dhinaca dhulka iyadoo markaas la kaashanayo barnaamijka cunada adduunka ee qaramada midoobey haweeney haweenka qaramada midoobey waxa ay siiyeen gargaar cunno deg deg ah inka badan ilaa iyo afariy toban kun oo qoysa oo haween ah oo dabcan ay madax u yihiin taasoo ay ka dhigan tahay saddex meelood meel dhammaan qoysaska ay madaxda u yihiin haweenka ee khaza haweenka qaramada midoobey ayaa taageertay qeybinta ah ilaa iyo afar iyo toban kun oo xirmooyin sharaf dabcan waa laba kun saddex boqol oo xirmooyin dharka waa qaboobaha saddex kun laba boqol xirmooyinka haweenka iyo saddex kun toddoba boqol sagaashan iyo saddex xirmooyinka caruurta iyadoo markaasi laga kaashanayo abdahayada bishacaas ee masar iyo ururka sanfalka heshmete ee urdun howlgalayaasha maxalliga ee khaza qaramada midoobey haweenka ayaa sidoo kale bixiya howlaha dabcan madadaalada ilaa ay markaasi gaarsiiyey tiro gaaraysa caruur laba kun iyo shan boqol oo caruur ah laakiin gargaarka oo keliya ayaa ah mid aada u filnayn dhammaan urada lagu wareystay digniinta ah ay sheegayeen in baahiyada ugu daran ay tahay maalgelinta dheeraada xoojinta iskaashiga iyo soo maalgelinta amniga iyo weliba amni darada barakaca ku dhawaad ilaa iyo laba milyan oo qof ayaa sababtay cadays xoog leh oo markaasi lasaaran cunada dhanka waa cadays xoogan oo saaran dhanka cunada yarida timirta sahayda biyaha iyo sidoo kale dagaal dabcan waa dagaalku siiyadoo dagaalku weli uu sii socdo hababka lagu qabsiga oo dabcan lagu qeybinayo ayaa haddana sidoo kale aada u adkaanaysa iyadoo xaaladda gacanta ay kasii baxaysa dadka intooda badane ay u baahan yihiin arrimo gargaara biniaadamaha dhegeystayaal dadka badan dadka intooda badan oo da-da ah ayaa dib u hadlaya ama sidoo kale ka hadlay dhibaatada ay markan weliba masiirigaan ahayn ay ku kacayaan ilaa iyo toddobaatan laba sano jir oo ah oo ku sugnaa magaalada gaza ayaa lagu soo xigtay digniinta waxaana cabsanaynaa dadaalnay waxaana markaas filaynaa wax ugu xun inay markaasi waxa ilaahay uu inuu naxariisan doono waxa ugu xun ee hadda markaasi geysanan way geysanayaan laakiin waxaan ognahay in ilaahay inoo naxariisan doono sida warwixinta duqaasi laga soo xigtay dhegeystayaal god will have mercy on us waa hagaag idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan markana dhegeystayaal waxaan fiirin doonaa xaaladaha bal markan suudaan warbixinta markaasi laga diyaariyey iyadana oo ay inta badan ka hadlayso dhibaatada iyo caqabadaha markaasi ka taagan dhegeystayaal sida warbixinta halka markaasi ka hadlayso iyo weliba caqabadaha imika markaasi ka taagan dhegeystayaal suudaan haddaba waxay ka hadlaysaa dhibaatada iyo culeysada ayadana haysato oo ay markaas iminkan waxyaalaha looga baahanya sida wax looga qaban karo loo gargaari kara dhegeyste haddaba dunidan waxay markaas noqonaysaa duni baahi badan waxay noqonaysaa duni dhibaatay colaado ay ka taagan yihiin weliba meelaha markaas inta badan muslimiinta haddaba dagaalka suudaan ay galay bishii sagaalaad ee toddobaadkii hore ayaa weli dhibaato ba-an u geysanaya malaayiin qof oo ku nool guud ahaan dalkaas etoobiya dalkaasi suudaan weliba gobolada dariskala ah iyadoo ay haweenku iyo caruurta ay la kulmayaan dhibaatooyin ugu daran aadka ugu daran dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay bariga iyo koonfurta suudaan oo ay ku jireen goobihii markaas laga badbaadiyey colaado ay ugu darneyd ilaa iyo bartamihii bishii disembar ayaa sii kordhay naxdinta weliba barakaca ay la kulmayaan dad badan waxayna sii kordhinaysay qabsida laga qabo waxaa soo socda mar ay ka hadashay saameynta sii socoto ee dagaalka tan iyo bishii abriil ee lasoo dhaafay mary david oo ah kusimaha agaasimaha ka yahay suudaan ayaa tiri dhimashadu nolosha barakaca baahsan ubshadaha ku saleysan jinsiga gaajada daacuunka ayaa dhammaantood kor u kacaya oo ay ku dhacayaan heer aan hore loo ark dheseel aada u xun inta u dhexeyso toddobaatan ilaa sideetan boqolkiiba cisbitaalada ee ku yaala meelaha markaasi colaaduhu ay saamiyeen hadda ma shaqeeyaan dhibaataduna waxay markaas u badan tahay in fiiro gaar ah markaasi loo yeesho inka badan ilaa in ka badan toddoba dhibic afar milyan oo suudaani ah ayaa hadda ka barakacay gudaha iyo dibadda waa dibadda dalkaasi tan waxay ku jirtaa ugu yaraan hal dhibic afar milyan oo qof oo qaxay oo ka qaxay suudaan ilaa bartamihii bishii abriil si ay markaasi badbaado iyo weliba ugu raadsadaan wadamada dariska ah sida jaad south sudan masar inkastoo qaar badan ay weli wajahayaan khatarada rabshadaha iyo weliba xadidaanta helitaanka adeegyada muhiimka ah ee gudaha dalkaasi ku dhowaad lix milyan ayaa ku barakacay taasoo ka dhigaysa suudaan dalka ugu ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee barakacyaasha adduunka suudaan ayaa sidoo kale leh barakac caruurta ugu badan adduunka iyadoo saddex milyan oo caruur ah ay ka carareen rabshadaha baahsan halkaasi ka taagan waxaa intaasi dheer iyadoo toban kun afar boqol oo dugsi ay ku xiran yihiin goobaha colaaduhu ay ka xiran yihiin goobaha colaadaha halkaa ka taagan weli colaada ayaa sagaal iyo toban milyan oo caruur ah ka dhigtay waxbarasho la-aan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay labadii kun saddex labaatankii dahoyaaqadeeda suudaan waxay noqotay qalalaasaha meelaha markaasi imikan looga hadalhaynta badan yahay la ilaaway oo warbixintu oo dabcan warbaahintu ay dabcan xidan tahay ama ay xiran tahay dhegeysa marka loo eego baxadaha ba-an weliba waa dagaalada waa dhaqaale la-aanta ilaa iyo afar iyo labaatan dhibic sideed milyan ku dhowaad mid ka mid ah labadii qof ee suudaan ayaa u badan ama u badnaan doonaan gargaa ama u baahnaan doonaan gargaar biniadinimo ah sanadkan hadda sii dhamaanaya labada kun waa sanadkan hadda bilowga ah labada kun afar iyo labaatanka sida ay sheegtay qaramada midoobey hase yeeshee maalgelintu caalamiga ah weliba qalaashaha ayaa ah mid aada ugu filnayn oo keliya boqolkiiba afartan waxaa qorshuhu gajoobista biniadinimada ee dabcan ku baaqday dhammaadka labada kun saddex iyo labaatankii dhegeystayaal aynu soo dhaafnay waxaa ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay hubiyaan dadka rayidka gaar ahaana haweenka iyo weliba gabdhaha laga ilaaliyo rabshadaha nooc kasta oo loo ogolaado in ay si xor ah oo markaas u guuri karaan ama meel ammaan ah aan xadidayn dhegeystaas si hor dabcan ah u helaan baahidoodana asaasiga ayna ilaaliyaan sharaftooda ayay tiri mary david oo ah kusimaha agaasimaha kenya ee suudaan khilaaf bin waa khilaaf sii khilaafka ayaa hadda sii badan weliba cabsida markaas laga qabo barakac horleh iyadoo rabshaduhu dhegeysal ay weli ka socdaan qeybo badan oo ka mid a suudaan ay ku jiraan daarfuur weliba waa kordofaan bishii hore dagaalku wuxuu dabcan gaaray ilaa gobolka gaziira oo ah gobol koonfurta xiga koonfurta horumarka cusub ee ka dhacaya gobolada dabcan looga yeerayo suudaan ruutiga ee suudaan ayaa dabcan ku qasbay dad lagu qiyaasay ilaa iyo lix boqol oo kun inay markaasi ahaan qiyaastii laba boqol labaatan kun oo ka mid ah ayaa horey u barakacay dabcan horaantii sanadkan dabayaaqadii dabcan xagaagii hore shakir ilxasan waa ilxasan oo u shaqeeya hay-adda kea ee dalka suudaan ayaa u qaxay gobolka gazera oo kasoo jeeda khartuum afar bilood ah kadib markii uu dagaalka soo dhamaaduu soo dhawaaday gurigiisa dabcan kumeel gaar ah ku yaalay isan waxa uu safar labaatan saacadood ahay beri uu ka galay baas wadooyin dabcan wadooyin aada u weyn isagoo dhowr gobol oo ka gudbay si ay u helo gabaad isagoo ka hadlaya waxaa waxa ay dad badani suudani ahay u adkeysanayaan oo ay dareemayaan wax dhib ah u milicsaday waxaanay nafteyda uga shakin jiray inaan dhowaan ku laaban doono gurigeyga gurigeyga beerteyda yareyd saaxiibadeyda iyo sidoo kale qaraabadii iskuul iskuulkii ayaa ku laaban doona ayada waa in ay caraysiisay haddana laba jeer ayaan barakacay waxaana ka baaqay mawjad saddexaad oo barakac ah oo colaadii ma yareysanayso oo way sii socotaa oo weli waa dhibaatada iyo caqabadaha sii taagan dhegeystayaal hadda waxa uu ku degan yahay gobolka kasaala el xasan waxa uu daba socdaa dabcan warka ku saabsan colaadda isagoo si gaar ahi gaar ahaan kale oo u baahan dhexaad maxallin kastaa saacaddu ka dambeysa waxaa la socdaa waxaa la socda nafteyda isagoo akhrinaya warbixinada ugu dambeeyay isagoo ugu baaqaya iyadoo colaada ay dabadheeraatay la joojiyo dadka suudaan waxaa ka maqan codkooda ayuu yidhi dadka oo aamusan ay markaasi ku dhibaateysan yihiin sababtoo ah ma haystaan cod gargarka ama gargaarka biniaadinimada ee xaalad adag iyo markaas hata markan geliya dhegeystaan iyadoo keya lagu qasbay inay joojiso howlihii ay ka waday gobolka gaziira bishii disembar dabayaaqadii kooxaheedu waxay sii wadaan inay markaasi bixiyaan taageerada waxyeelayaan waxyeelo markaasi soo gaarkiiso howlaha dadka shaqaalaha maxaliga iyo weliba kuwa caalamiga ee koonfurta weliba bariga daafuur waa koonfurta gordofoon gadariif iyo sidoo kale hazaal adeegyadu waxay markaa daban dabooleysa caafimaadka biyaha iyo sidoo kale fayodhowrka nafaqeynta kaalmada lacagta cadaanka iyo sidoo kale beeraha iyo weliba howladaha waa dabcan howlaha waa nooleed ka dhegeystaan toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada nyaala ee koonfurta darfuur kenya waxay markaas suurtageshay inay dib u furto xarunteedii nafaqo xumida oo ay ahayd xarunta keliya ee ku aadan caruurta waa nafaqo xumida ay hayso ee magaalada dhegeystayaal labada kun saddex iyo labaatankii kenya waxay markaasi gargaar biniadinimo ah gaarsiisay in ka badan hal dhibic laba milyan oo qof oo ku sugan suudaan dhegeystayaal halka sidoo kalena weli ay markaasi ay socdaan gargaarka dhammaan la gaarsiinayo dadka dhibaatada ay ka haysto sidoo kalena weli markaasi kasoo kabsanin ee dagaaladaha sida khaza iyo sidoo kale wadanka suudaan dhegeystayaal hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari weli dhegeysaneysaan dhegeys diiwaanka talalka elektroniga ayaa dabcan lasoo dejiyey inuu dabcan la keenay oo sidoo kale in gacanta ka geysato korinta weliba xagaajinta caymiska tallaalka ee soomaaliya iyadoo si gaar ah darada loo saaraya caruurta cusub tallaalka kuwa aan bixinin heerka qiyaasta eber ama tallaalka yar waa w h o waa hay-adda caafimaadka adduunka soomaaliya ee ka shaqeysa hay-adda dabcan mareykanku ee u qaabilsan horumarinta caalamiga iyo ka hortegidda dabcan wasaaradaha caafimaadka iyo dowladda federaalk horumarinta weliba daafurka qalabka casriga dhegeystayaal diiwaangelinta tallaalku wuxuu ka kooban yahay qalab loo isticmaali karo in lagu kormeero jadwalka tallaalka shaqsi ahaaneed iyo weliba keydka dabcan tariiqidii ahaa tallaalka shaqsi ahaaneed sidoo kale adeegsiga dabcan madal iyo weliba qalabeedku waxay gacan ka geysan kareysaa kor u qaadista waxqabadka barnaamijka la fidiyey ee tallaalka e p l dhegeysta marka loo eego dabcan daboolida weliba furnaanta labada dhegeystayaal haddaba marka qaar waxaa leeyahay soomaaliya waxay hadda dabcan maamusha ilaa iyo toddoba boqol iyo waa toddoba boqol iyo labaatan kun oo caruur ah ay da-dooda ka yartahay hal sano ilaa iyo iyadoo markaas loo marayo barnaamijka caadiga ah tallaalka saddex dhibic lix milyan oo kale caruur ah oo ay da-dooda ka yartahay shan sano ayaa markaas lagu gaaraa ololeh gaar ahaana oo lagu sameeyaa meelaha ay adag tahay in la gaadho ama kooxaha guurguurayo iyo awood u yeeshaan inay markaas caawiyaan dadka socodwaxaan socotada si ay ola qabsadaan tallaalka sigeeyey soomaaliya iyo ilaa hadda waxay markaas timaaneysaa diiwaangelinta warqadka warqad ku saleysan ee xarumaha tallaalka ee gargaarka qeybaha caafimaadka asaasiga iyadoo xogaha loo diray ilaa iyo d a hs two keydka foran dabcan waa keydka furan ee digitaalka xogta warqada ku saleysan iyo weliba qadadka tallaalka looma isticmaali karo si kastaba ahaatee si loo socdo si loola socdo loona raadraaco caruurta la waayey ama la ildaran ama la ilduruufeysan ama daryeelkooduna ay dabcan ku guuleysteen inay markaas u keenaan tallaalka joogtada ah ee dhaqaale xume ama tiro kasta oo markaasi u sababi karo inay markaas caruurta markaasi lasoo darstaan dhegeystayaal diiwaangelintu waxay markaasi gacan ka geysan doontaa in markaasi la sameeyo oo xogka gaar ah oo ilaa dabcan ilmo kasta iyadoo sita aqoonsi gaar ah waxaana laga heli doonaa nidaamka dadka oo dhan meel kasta oo qoys u guura waxayna toli tegi karayaan goob kasta oo u dhow oo tallaal ah oo ay kusoo qaadan karayaan ilmahooda tallaalka loo baahan yahay iyadoo aan la helin dimaan dabcan nuguul ama aan seegin rikoorkii hore oo tallaalka lagu bixin jiray caruurta meel kasta oo ay dadka dalka ka mid yihiin ayuu yidhi doctor moxamed alfariid oo ah madaxa barnaamijka hay-adda cunada adduunka w h o soomaaliya ee barnaamijka balaarinta tallaalka ee loo yaqaano e p l dhegeystaan soomaaliya xaji waa w h o waxay markaasi gacan ka geysatay horumarinta diiwaanka tallaalka elektroniga kadib codsi ka yimid wasaaradda caafimaadka ee federaalka xafiiska dabcan wadanka waxa uu markaas awood u leeyahay uu raadiya horumarka ugu dambeeya burinta isagoo taageero ka helaya saaxiibadiisa caalamka ee laga aqoonsan yahay horumarinta h i s b ee jaamacadda oslo ee maamulada maamusha mashruuca d h i s two dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal laakiin markaan ii ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay dhegeysta ma ogtahay in hanaanka lacagaha la iskugu diro ee atel mani gaar ahaana marka wakiilka atel lacag lagala bixid aad ka helayso kaarka kushooshada ee atel mani ee u garab taagan mar walbo haddii aad markaas lacag kala baxdid wakiilka atel mani lacag lagugu adeegayo ee loo yaqaano transactionka fee gaar ahaana ayaa lagugu soo celinaya airtel money oo adeega ugu macquulsan ee aada awoodi karto oo lacagaha la isku gudbiyo tusaale haddii aad lacag kala baxdid kun shilin shan labaatan shilin ayaa markaas lagu adeegaya marka qaarna shan labaatankii markaas lagu soo celinaya waa mar dabcan waa mar walbo oad lacagta la baxdid adigoo adeegsanaya airtel money ka waran xilliga iskoolada waxbarashada dib loo furayo caruurtadii ay markaasi dugsiga dabcan iminkan wakhtiyada looga faa-ideysan karo jaamacada ka adeegsiga ay qayb markaasi tahay dhegeystayaal adigoo adeegsanaysa shirkada isgaarsiinta airtel dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay meelaha markaasi lacagtaada kula baxayso product markaa ku iibsanaysa dhegeystayaal waxaa leeyahay mid macquulgal ah qof kale sidoo kale u fududahay sidoo kale heli kara dhegeysta in lacagtaasi u awoodi karo dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah kaarka airtel money to airtel isagana waxaan ku arkay dhegi waa dabcan airtel to airtel in qofka si hufan si wacan caada u wici karo si wax markaas qarashaad ah lacag ah markaas uusan kaa go-oynin dhegeystayaal macnaha lacagaa laiskugu diri karaa sidoo kale k b l c waaxda korontada shirkada dhegeysta korontada in iyadana sidoo kale tokenkan bilabilaash uu yahay oo lacag markaas laga qaadanayn halka meelaha qaar lacag laska qaato airtel money kenya waxaa markaas tan looga gol leeyahay rudisha transaction waa fee campaign oo markaas loogu talagay dadka in campaignkan markaasi ay kaga fadiistaan iyagoo lacagaha dib loogu soo celinayo qarashaadkii waxayna markaas ka gacay dhegeystay oo fursado markaasi la sheegaya cid walba hadda in heli karayso sidoo kale laisku jaangooni karo dhegeystayaal transactionkaasi waxaa markaasi helaysa in dib u helaysa maalmo airtel money customers waxaa markaas macaamiisha shirkada isgaarsinta airtel ay markaasi leedahay waxaa ugu yar maxaana ugu badan dhegeystayaal konton ayaa markaas diri kartaa uguna badan konton sidoo kale la bixi kartaa sidoo kale diri kartaa la bixi kartaa la diri kartaa dhegeystayaal haddaba waxaa markaas leeyahay qofka dabcan airtel money waxaa markaas hadda xujo uga dhigaysaa dabcan waa inay markaas adiga aada heshid fursadan dhegeysta ee ku saabsan inay xujaysan kugu noqonin kaarka markaas shirkada ay kugu siinaysa adiga aada helayso laakiin soo qabso telefoonka shirkada isgaarsiinta airtel fursada markaas aad dooneyso inaad wax kuga badbaadisid iyo fursada aad jeceshaha maanta inaad wax kaga qabatid adigoo adeegsanaya shirkada isgaarsiinta airtel dadkaada ehelada qarabada qoyskaada waxaasoo dhan ayaa markaasi kuu fududeynaysaa dhegeystayaal haddaba kushin markaad la baxdid ama aad jirtid dhegeystayaal shan labaatan oo adeega markaasi kaa goy lahaa ayaa dib markaas lagugu soo celinaya dhegeyste ayaa dib loogu soo celinaya weli waxaa lagaaga dhigaa waxaa lagaaga dhigaa dhegeystayaal kaar oo markaas qofka ku hadli karo dhegeystayaal koolka s m s-ka fariinta gaaban waxaasoo dhan ayaad helaysaa oo qofka uu ku iibsan karaa dhegeystayaal airtel reason to imagine ayaa lagu leeyahay aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bal dhegeysanaysaan saaxiibaal bal markan waxaan fiirin doonaa hay-adaha waxyaalaha markaasi ka jiran waxaan ku faraxsanahay indabcan in kadib markii ay naga caawiyeen inaan markaasi casraysano d h is two waa hay-adda caafimaadka ee saas lew w h o waxay markaasi naga caawisay inaan markaasi qaabano tababaro dabcan tababarayaal ah oo markaas ugu dambeyn dabcan dambeyniinta aan markaasi soo bandhigno dabcan todobaad si ay u caawino wasaaradaha caafimaadka saraakiisha xog ururinta xeer gobol iyo weliba heer degmo si ay u helaan tababaro ku saabsan tababarada kusaabsan tababar heer gobol heer degmo iyo sidoo kale tababar ku saabsan tababarka qalabeynta cusub ee xog ururinta geelidda xogta madal cusub iyo in aad markaasi aada barato sifooyinka cusub sida khariirada xog aruurinta iyo sidoo kale xeerka ansixinta xogta waxaana arkay maxamed cabdulaahi oo ah barte oo u misan wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya nidaamka maareynta caafimaadka inay markaasi meel fiican ay markaasi ka gaareen sida warbixinta ay tilmaamayso sheegayso dhegeystayaal idaacadda star f m oto gobolka waqooyi baad dhegeysanaysaan saaxiib yaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay oo ku mahadsantahay sida qurux badan oola socotaan oona dhegeysanaysaan saaxiib yaal bal markan waxaan fiirin doonaa waxyaalaha markaas laisku haysto oo markaasi ka mid tahay shuwanbiyoodka ayaa hadda meelaha markaasi dhibaatada ka taagan ka haysta soomaaliya ay tahay dhegeystayaal waana warbixin markaasi dhegeystayaal inta badan taabankaisu nolosha iyo qofka si dhibaatada iyo xaaladaha hadda markaasi jiraan qaramada midooba goboleeda in looga baxo soomaaliya ayaa cudurka shuumbiyoodka ama daacuunka oo aan kala go' lahayn laga soo bilaabay labada kun laba labaatankii ilaa iyo gobolka dabcan banaadir tan iyo abaarihii labada kun toba iyo tobankii sida lagu si ay sheegtay w h o sanadkii labada kun saddex labaatanki in ka badan sideed iyo toban kun saddex boqol iyo afar xaaladood ayaa isbiirsaday ilaa iyo afartan lix dhimasho ayaa markaas lasoo sheegay oo ay ku jiraan in ka badan ilaa iyo toban kun oo caruur ah oo ay da-dooda ka yar tahay shan sano ilaa iyo boqolkiiba konton iyo shan sida warbixinta ku tilmaamayso tani waxay ku jirtaa ilaa iyo afar boqol sagaashan iyo sagaal xaaladood oo u badan caruur da-doodana ka yar tahay shan sano jir kuwaasi oo laga soo sheegay ama lasoo sheegay koob iyo toban ilaa iyo koob iyo toban waa koob iyo toban ilaa iyo kowdii december sanadkeenu soo dhaafinay warbixintan ayaa markaas dib loo soo daabacay kuwaas oo lagu soo sheegay soddon degmo oo ay abaartu saameysay horaantii sanadkii guud ahaana lagu aanaynayay ritaanka biyo nadiif ah oo xadidan nadaafada habboon adeegyada daryeelka caafimaadka asaasiga weliba difaaca hoos u dhaca caruurta oo ay haysato nafaqo xumi aada u sareyso oo hoos u dhigeyso dabcan nolosha weliba difaaca caruurta dhigeysa dacuunka waxay markaas caabuq xumada ba-an oo markaas ku faafcunada iyo weliba biyaha wasaqeysantahay ay tahay bakteriyada inta badanna ay ka timid sahaarada inkastoona sababtu dilaaca dilaaca sida faqriga iyo weliba iskoolwaadyadu ay sii jiraan dhacdooyinka isticmaalada dadku ay u daran tahay sida fatahadaha weliba abaaruhu waxay markaas yareeyaan helitaanka biyo nadiifa waxayna abuuraan jabi ku haboon oo ay dabcan ku daacunkuyaan dhegeystalyadoo biyaha nadiif ah iyo weliba fayadhowrka saxda ahay ay ka hortegi karayaan shoon biyoodka ba-an daacun sidee labaatan boqolkiiba qoysaska soomaaliyeed ayaa laga dabcan lagu qiyaasaa inaysan haysan xarun fayadhoor oo shaqeysay halka soddon iyo afar boqolkiiba ay ku dhaqmaan dabcan arrimo aan markaas wanaagsan boqolkiiba sideetan dadka boqolkiiba aysan haysan meel lagu dhaqdo noloshooda mise ay ku maariyaan biyihii xitaa intay haystaan adkaanaysa in xilaa habeenkii markaas la sugan si biyaha dharkada ay u meertaan dhegeysta bal ka waran xaaladahaasi nolosha dhegeystayaal oo dhibaatada hadda markaas inta badan hadda taagan dhegeystayaal aan kusoo qabto haddaba mar kale aan kugu celina dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay dhegeysta ma leedahay ama ogtahay in xanaanka lacagaha la iskugu diray airtel money gaar ahaana markaad wakiilka airtel lacag aad kala bixda ka helayso kaarka shubashada airtel money ayaa ku garab taagan mar walbo haddii aad lacag markaasi kala bixiso wakiilka airtel money lacagta lagu adeegayo oo loo yaqaano transaction fee gaar ahaana ayaa markaas lagu soo celinaya airtel money waa adeega ugu macquulsan ee aad awoodi karayso lacagaha la isku gudbiyo tusaalaha haddii aad la baxdid kun shilin shan iyo labaatan shilin ayaa lagu adeegayaa marka qaarna shan iyo labaatankii ayaa marka dib lagu soo celinaya waa mar waa mar dhegeysan waa mar waa mar waliba oo aad lacagta la baxdo adigoo adeegsanaya airtel money dhegeystayaal haddaba fursadahaasi ayaa cid walba markaasi la sheegaya inay ka faaideysan karaan airtel money oo markaasi mar qofka markuu suuqyada joogo ka adeeg dukaamada waaweyn uu ka adeegin karo inay macquulgal tahay in qiimo macquulgal ah oo jaban inay shirkada keli ka goobsanayso haddii lacag aad u dirayso lambar kale waa lambar airtel to airtel haddaad ku dirayso lacag isagana wax markaasi qarashaad kaagu imaan halaleeyahay halaleeyahay markaad iibsanayso shirkada korontada ee isgaarsinta ee shirkada korontarada waa shirkada korontada tukenkeeda dhegeysta markaad iibsanayso waa bilaayaayes wax markaas lagaa goosanayo malahan airtel money kenya ayaa loonjagalaysay oo ogol leedahay dhegeystayaal sidii markaasi dadka lacagihii qarashaadka ka bixeen transactionkii dib markaas loogu soo celiyo iyadoo loo marinayo qofka lacagaha uu dirayo kadibna sidaasi uu ku helayo harucitaana qofkuu ku hadli karo airtel waxaad markaasi kuleedahay waxaa u yar konton ugu badan laba boqol iyo konton dhegeysta qofka maalintuu diri karo waa fursad hadduu diro dhegeystayaal waa dabcan fursadahaasi ayaa markaas usoo hoyanaysa isagoo shirkada ee markaasi fursado loo siiyey ilaa iyo kun dabcan waa fursada markaas loo siiyey shan boqol waxyaalo fara badan markaas helaya shaqsiga dhegeystayaal haddaba ma shaqsigaasi helaya hadda waxaa lagu leenahay under rudisia transaction fee campaign waa dabcan wuxuu leeyahay isticmaal ilaa dabcan oo dabcan ka faaideyso fursadahaasi adigoo adeegsanaya shan iyo labaatanka airtimeka ama fursadaha dabcan wicitaanka airtime receive ayu dabcan waxaa u isticmaali karaysaa dhanka wicitaanada fariimaha gaaban s m s-ka iyo sidoo kale adeega banalska dhegeystayaal oo qof walba uga faideysan kara dhegeysta airtel horizon to imagine ayaa lagu leeyahay star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibiya haddaa ku sugan tahay nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso ku sugan tahay waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarsa xeryaha qaxootida dhadhaaf faafi tanaarifa aad ku sugan tahay dhegeysta sagaashan toddoba dhibic hal wajeer habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex halka bandheera balaxa wasufta banisa ramo ay markaas naga dhegeysan karaan sagaashan toddobic shan idaacaduhu baa hodaatunahay muqdisho waa sagaashan toddobic cibir isilo walambala meru waa doogaashana dhegeystayaal waxay markaas naga dhegeysanayaan hal cibir laba dhibic saddex warsaabit mayaal xuduudta dhankaas etoobiyana waxay naga dhegeysanayaan saaxiibayaal dhegeystayaal sideetan toddoba dhibic toddoba dhegeyste w w w star f m c o k applicationka halkaasaad kala soo degi kartaa dhegeystayaal waana ku mahadsantahay sida wanaagsan oo qurux badan aad oola socoteen una dhegeysanaysaan xogaha iyo weliba macluumaadka shakhsiyaadka markaas inta badan ay daniyaan ee markaas uga faa-iideen aada dhegeystayaal waxyaalaha macluumaadkii xogaha ay inta badan talaado waliba aad ka ogeetaan arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootyada lagu talgay dadka qaxootyada lagu tal dadka aada ku xiiseeya dhegeystayaal waana hay-adda qaramadaha waa hay-adaha shirkadaha qaramada midoobay sida hay-adda u n h c r hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adda cunada w f b hay-adda waa hay-ada markaasi kala duwan dhegeystayaal inta badanna markaasi ka shaqeeya danaha iyo weliba baahida mustaqbalka ee dhegeystayaal dadka shacabka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qibir iyo subakad sidaasi nabadgelyo